bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka samuwado ee radio markabley waa habeenimo isniinaa talaada ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun iyo labaatanka barnaamijka samuwade caawo waxaan kusoo qaadanaynaa iyada oo kooxda shabaab ay taagan tahay marxalad gabagaba ayaa haddana waxaa jira dhallinyaro aan badnayn oo weli ku harsan hawdka haddaba waalidiinta dhalay carruurtaasi ayaa u gacan haashinaya carruurtooda uguna baaqaya in inta goorigoor tahay ay dib ula midoobaan qoysaskooda naftoodana badbaadiyaan haddaba maxaa la gudboon waalidiinta iyo walaalaha dhallinyarada ay qaladay kooxdu barnaamijka samwade caawo waxaa marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan maxamed amiin sheekh cabdiraxmaan al ansaari oo ah guddoomiyaha ahlu sunna ee koonfurta soomaaliya maxamed bishaar khaliil taliyaha dembi baarista degmada baardhere cismaan maxamed axmed oo ku magac dheer gaani oo ka mid ah ururka dhallinyarada degmada baardhere barnaamijka waxaa si toosa ugala socotaan radio markabley fm siddeetan iyo sideed dibic sideed baardhere iyadoo cidda uu sheego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto shanalka youtube-keena samuwade show ama barta facebooka samuwade dodsow ama sidoo kaleeto waxaad ka dhagaysan kartaa barta internetka ee radio markabley www radio markabley com inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan teleefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan haddii aan ku celiyo waa eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info asamuwade dhodaysow barnaamijka aala waxaa idiin soo jeediya anigu ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa maxamedeeq cabdicali alfa barnaamijka waxaa soo saaray qadar maxamed siraad filibiin waa mar kale iyo barnaamijkii samuwade ee radio markabley gudoomiyaha ahlu sunna ee koonfurta soomaaliya sheekh cabdiraxmaan al ansaari ayaa barnaamijka qayb ka ah ugu horeyna sheekh cabdiraxmaan kusoo dhowey idaacadda markable iyo barnaamijka samwade mawduuca waxa uu yahay iyadoo kooxda shabaab ay taagan tahay marxalad gabagaba ah ayaa haddana waxaa jira dhallinyaro aan badnayn oo weli ku harsan hawdka haddaba waalidiinta dhalay carruurtaasi ayaa u gacan haatinaya carruurtooda uguna baaqaya in inta goorigoor tahay ay dib ula midoobaan qoysaskooda naftoodana badbaadiyaan haddaba maxaa la gudboon waalidiinta iyo walaalaha dhallinyarada ay qaladay kooxdan argagixisada
bismi illaahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin allahuma salli calaa sayidina maxamed wala alihi wasabi wasalam yahya aada umahadsan tahay waxaa weeye dhallinyarada horta waxaa la gudboon waxaa weeye in ay usoo kusoo laabtaan waalidkood ehelkoodii dadkoodii ummaddii ay ka dhasheen walaalahood soomaaliyeed muslimiinta ah inay kusoo laabtaan ilaahayna uga toobad keenaan dhibaatadii ay samaynahayeen ee ahayd xasuuqii qaraxii iyo dilkii qawricii dhibaatadii ay ku samaynayeen dad muslimiin ah oo walaalahooda ahlu tawxiida taas inay ka soo laabtaan laynta muslimiinta una soo laabtaan allah kuna soo noqdaan dadkoodii iyo walaalahoodii reerkoodii oo jecel intaasaan ugu baaqaya
waa tahay dhallinyara ayaa weli ku harsan ayaa la leeyahay kuwo kalena maalin kasta ay soo dhiibaan dhallinyarada ku harsan al-shabaab ma la isdhihi karaa meel iyo waddo ay soo maraan ayay laayihiin mar hore ay soo dhiibi lahaayeen horta dhallinyarada waxyaalaha keenaya inay dhallinyaradu ay shabaab ay ku haraan oo kasoo bixi waayaan ciidankooda sababo badan baa keenahay sababta koowaad ee ugu daran waxaa weeye waa cabsi waxaa weeye wuu cabsanayaa ninkan waa la waardeynayaa ninba nin baa la daba dhigay haddii marka uu dhaho aad tegtid wuxuu ka cabsanayaa in inta la qabto laga war helo la dilo xitaa hadduu u sheegi lahaa kuwo kale inuu tegahayo oo dad kale u soo kaxaysan lahaa kuwa ayaga ayaa sheegaya hajaajoosaya bal iskaba dhaafe waxay weydiinayaan kuwa lasoo diraa waxay dhahayaan inaan maxna rabay man raacaysa hadduu haa dhaho waxaa laga yaaba kuwa ayaga saga loo soo diray oo ka warsuga ka dulma wareegayanyihiin oo xaalkiisa hubinaya haddii uu dhihi lahaa haa way dacweynayaan way dilayaan ee unanka ka jarayaan lidaalika marka xitaa isma aaminayaan oo kii raa qof kale u sheega hadduu dhihi lahaa waan baxayaa wuxuu ka yaabaya in la dilo hadduu dhaha may raacaysaa wuxuu ka yaabaya kan dhahaya may raacaysaa buusan aaminin waxaa weye marka horta qodobka ugu daran cabsi wey cabsi bay shabaab ku haystaan dadka askartoodana cabsi bay ku haystaan dadkay xukumaanna cabsi bay ku haystaan qodob waa kaas qodobka labaad waxaa weeye waxaa jira inay jirto cunto ama hunguri inay qeyb ka mida ay wuxuun ka qaadanayaan oo shabaab ay wax ka helayaan oo u qabaan dadka ay dilayaan iyo waxa ay ku qaadanayaan noloshuba inay saan tahay dad kuwaasaa u fahamsanba oo una aaminsan haddii ay shaqadan ay laynta dadka ku jiraan ay xasuuqaan iyo waxaan loo diray hadday waayaan inaysan nolol kale helaynin oo nolosha cirar ku noqonayso oo gaajo u baktinayaan kuwasaa aaminsan baa iska jira wey kuwo kale way iska jiraan oo u galay oo ugu jira dadka aad ku dhibto dad isaga hore u dhibi jiray ama qabiilkooda dhibi jiray aad kaga anagoosato reehebel kaga ciilbeel sababahaas iyo sababo kale ayaa kamid waxyaalaha ugu jira aada umahadsanta ee kusoo dhawo ugu horeyn barnaamijka samwade ee radio markabley mawduuc labaad oo aan ku eegino marti kaleetana si aad maqlaysay iyadoo kooxda shabaab ay taagan tahay marxalad gabagaba ah ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro aan badnayn oo weli ku harsan howdka haddaba waalidiinta dhalay carruurtaasi ayaa u gacan haatinaya carruurtooda uguna baaqaya inta goorigoor tahay in ay dib ula soo midoobaan qoysaskooda naftoodana badbaadiyaan haddaba maxaa la gudboon waalidiinta iyo walaalaha dhallinyarada ay qaldeen kooxda waxaan kusoo dhaweynayaa soo dhawo aragtidaada
haddaan ka hadlo aragtidayda anigoo ah maxamed bashaar khaliil dhallinyaradaas soomaaliyeed oo la maray habaabiyey oo waxaanan waxba ahayn oo micno lahayn loo sheegay in ay dalkooda iyo dadkooda ay wax la qabsadaan oo hooyooyinkan oo duurka ay ugu jiraan oo la dhibaatayna inay waddankooda iyo guryahooda usoo laabtaan waa la qalday maxaa ahayd wax ay shabaab ay hadda u tarayaan male shabaab ayagaana filcaali ah ayagaa maxay ahayday gabagaba ah meel walbana ciidamada dowladda ayaa la wareegi doonta waxaan aniga aan dhihi lahaa fikirkayga in ciidamada dawladda ay ka mid noqdaan haddii ay inay wax qabsadaan rabaan oo dalkooda iyo dadkooda maxay ahayday u qabtaan haddii kale iskood ha u shaqaystaana oo maxay ahayday shacabnimadooda cid ku haysata ma leh laakiin qoladan jahjiidka inay u adeegaan waa laga fiican yahay waa tahay soo dhawow adigoo magaca ku bilaabay maxaad ku daraysaa bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cusmaan maxamed axmed runtii waxaan dhihi lahaa dhallinyaradaas nimankan khawaarijta la yihahda khaldeen runtii fikrad khaldan ayaa laga dhaadhiciyey waayo ayagoo dalkoodii dadkoodii diintoodii looga dhigay wax khaldan oo lagu soo jahaynaya inay dadkoodii ay laayaan masaakiinta waayo maalin kasta kolley waa dareemi kartaa dhibaatada dhacayso dad masaakiin ah oo waxba galabsan qaraxyada dhibaatada qoorta laga jaraya maalin kasta runtii fikrad ahaan ani waxaa dhihi lahaa dhalinyaradaasi waa la khalda waa laydin khalday fikrad aan sax ahayn baa idinka dhaadhiciyey runtii waxaan dhihi lahaa hadda maanta fursad baa haystaan fursadda in ka beerdarowin baan dhihi lahaa waayo dawlad waxaa haysataan dalkii dadkii diinta difaacayso haddii maanta aad kasoo baxdaan cadow waasmi aad maanta aad heli kartaan nolol iyo iyo iyo wanaag intaba idinkoo dalkiina iyo dadkiinaba u dhimanayo waxaan dhihi lahaa inaad dawladda federaalka soomaaliya aad kusoo laabataan dadkiina iyo waalidiintiin iyo ehelkiinina aad kusoo noqotaan
waa tahay mar haddii islaam ay sheeganayaan dadkii muslimiinta soomaalidii kaleeto iska badaa qaar waxay ku dilayaan qaar ay leynayaan iyaga dhexdoodana ay iscafinaynin oo isdilaynin maxaa lagu tilmaami karaa koox nooca caasi ah inay haddana islaamnimo sheegato
horta dadka islaamka oo la laayo oo dhiigooda la banaystaa waa musiibo horta wax hadda bilowdana maahan horey bay usoo jiri jirta dadyow kooxo ururo inta is abaabula ama faker khaldan qaata ama meelo kale wax kasoo minguuriya muslimiinta dhiigooda ku banaysa horey bay u jirtay waana aakhirkana waa un baaba-aan meel xun bay ku dambeeyaan koo dhintana aakhir la-aan buu ku dhiman kii noolla hadduusan ka toobad keenin si xun buu kuyuu ku dambeynaya sidaa darteed waxaan waa wax sunno hore u jiri jirtay ama waddo bidcooyin iyo balaayo fidnooyin wadi jiray oo dadka islaamka saa u leyn jiray wey waddadoodii ku daydeen sidaa darteed islaamnimadu ay sheeganayaan ma aha islaamnimadii saxda ahaydoo almuslim akhulmuslim bu rasuulkeena sal alay wasalam qofka muslimkaa qof kale walaalkii wey dhiiggiisaa ka xaaraama cirligiisaa ka xaaraama sharafkiisaa ka xaaraama maalkiisaa ka xaaraama dhiiggiisaa ka xaaraama tii ayada ahayd oo intaasu nabigu uu yidhi oo xarimay ilahayna u xarimay intii ayagu way banaysteen sidaa darteed islaam baan ahay waxba uma taraysa weeyaan islaamnimado islaamnimo saxa maaha islaamku waa inuu nabadgelyo weeye alislaamu alislaam baa la yidhaha waa inuu qofku hogaansamo oo ilaahay isu dhiibo kana reebtoomaad wax ilaahay ka reebay sidaas darteed islaamnimadooda islaamnimo inxiraaf ku dhacday weeye waa baadiiboon waa dhaqankii khawaarijta lagu yaqaanay iyo dadka xuxumaa oo islaamka gumaadi jira adaa umahadsanta waa tahay taariikhda islaamka maadaama culimada soomaaliyeed aad ka mid tahay kooxahan in badan way soo lalaabteen marka dambena guldaro iyo fashil iyo dhammaad ayay kusoo gabagabowaan taariikh ahaan bal kooxdan islaamka xilligii ay soo bilowdeen iyo diinta islaamka kooxahan khawaarijta waxay ka qabto
bilowa xilligii nabiga horta ninkii ugu horreeyey oo la arkay fikrigaan aaminsan qaatay ama asaasay xilligii nabiga sal alay wasalam ay ahayd nabiguna wuu sheegay wuxuu yidhi ninkan dhabarkiisa waxaa kasoo bixi doona dad dadka kitaabka ilaahay ugu yeedhayo dhahaya kitaabka ilaahay qaata kitaabka ilahayna aan waxba ka ahayn beenna ka sheegaya axaadiis badan baa ku soo aroortay nebigu wuxuu dhahay iimaankoodu ma dhaafayo qalbi ma dhaafayo dhunta ama hunguri mareenka lidaalika rasuulkana wuxuu yihi sal allahu alayhi wasalam dadka ayaga ah shiraaru khalqilahi inta ilaahay u abuuray inta wax garanaysa inta waxba garanaysa kuwa ugu shar badan wey soo bilaawada marka xilliga nabiga ninkaas waa arkay xilligii laakiin saxaabada oo xilliga cali bin abi taalib qole khaliifadiisii ayay soo xoogeysteen waana lalaaya dhowr nin baa ka fakatay waxeed kalena ayagay kasoo farcameen nabiguna wuxuu sheegay sal allahu alayhi wasalam ilaa qiyaamu saac inaysan dhammaanaynin markastoo lalaayo way soo kacaan buu dhahay ilaa masiix dajaal ay ka haleelaan buu dhahay rasuulku sal alay wasalam aakhirkooda masiix dajaal ilaa ay ka haleelaan xadiidka ibn maaja uu warinahay riwaayadiisa aakhiru zamanka masiix dajaal bay raacayaan oo ku biirayaan buu nebigu sal alay wasalam ma dhammaanayaan laakiin kulamaa qudaca qarnun qanashaa qarnun markastoo qolo la baabi'iyo way soo dhashaan haddana fikrigaana midabna ma cadiinna ma madowna ma dad gaarna ma ahee waa dadkii qaataa fikrigii ay khawaarijtu ku shaqaynayeen waxay ku shaqaynayeen oo ahayd in qofka muslimka adiga waxaad wadataan kula wadanin inuu gaal yahay lanana dilo dhiiggiisa la banaysto maalkiisa la banaysto murtad uu yahay mushrik uu yahay haddii adiga uusan ku raacin saas weeyaan xoolihiisa iyo maalkiisa way bannaan yahay dhiiggiisaba fikriga marka nimankaas xilligaasi soo qarnigaas saxaabada soo bilowdeen mar walbana islaamka laynahayey waa la gumaanayay dowladdii islaamka baabiinahayey haddee hadda dowlad islaam oo caam ah oo zuulinaysa ma jirto marka waxayna helayaan dacmi iyo taageero oo dad badan iyo hay-ado shisheeye ayaa taageera inta badan waxaalayaalaha hadda si ay la dhammaan layihiin soomaaliya markii la yidhahdana waxaa ka mid a dalka soomaaliya duulimaadka lagu soo duulay oo lagu qabsanayo ayey waxaa ka mid a ururo in la abuuro xag ay la dhaho waa xag jir fawdaka weligood allahoodna dabkaa uun shida uun marka dhibaatada dowladaha shay nagu hayaan bay ka mid tahay oo ayaga dowlado shay ayaa abuuray dhaqaalaha ku siiya meesha wadanka inuusan degin nabadgelya ka dhicin bay u joogaan hadda u taagan yihiin aad iyo aad umahadsanta marka saas wey waa tahay dhalinyaro badan ayaa ka soo baxay al-shabaab nolol wanaagsan qaar ciidanka ayay ku bireen qaar ganacsata ayay noqdeen sida aad sheegayso kuwa yar ee ku haray ee safkaasi ee qaabka ugu habboon ee lagu soo xerogelin karo ee waa sidee ayaad isleedahay
waxaa lagu soo xerigelin karaa qofka shalay cid qasabtay ma leh ayagaa rabitaankooda ku galay rabitaankooda inay ugu soo noqon karaan inay shabaab wax maxaa- waxba u tarayninna way arkeen in wiil la dilo oo qarax lagu xiro oo hooyadiis u dilo ama walaalihiis u dilo ama ardaydii soomaaliyeed u dilana wax macnaa ma samaynayso waxaa u fiican dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan ay dib usoo laabtaan oo dadkooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay diintooda ay wax la qabsadaan diinta islaamkana waa hal laba maaha shabaab waxay dadka ku dilayaan waa mabda' qaldan oo ilaa ay hadda waxay maxaa ahaday qofka ay ku dilayaan oo la aqoon oo qofka nolol uma ogolo dhimashana uma ogolo adduunya aqara inay seejiyaan ay ugu talagaleen ninkii micnihii dhalinyaro ah oo aqligiisa ku xisaabtamaya waxaa u fiican in mabda'aas uu ka soo laabto maxaa ahayd hadduu shacabnimo ku shaqaysana shacabnimadiisa ku shaqaysta hadduu ciidamada dowladda ka mid noqona ka mid noqdo nabad sugidaa jirta burihiisaa jiro waxaa jira een, ciidamada asluubtaa jira nooc alla noocuu rabo hadduu isa soo dhiibo uu ka faa'iidaysto maxaa shaqadan maxaa uu ka dhaho shabaabka waa ka tanasulay oo uma baahni gacmo furan ayaa lagu soo dhaweynayaa ani waxaan ugu baaqayaa aniga oo ah dhalinyarada baardheera ka tirsan oo saraakiisha ka tirsan baardheera in ilmaha dhalinyarada oo qawaariista ee qaladay em, dan iyo dal maxaa dantooda kuma jirto in maxaa dadkooda iyo hooyadood inay isku qarxiyaan iyo walaalahood nin baa halle isqarxi hooyadiis ama walaalkiisa ama ehelkiisa ama qaraabadiisa ku jirta marka intuu hooyadiis iyo walaalihiis dili lahaa waxaa uga fiican inuu cadowga kenya la dagaalamo oo wadankiisa iyo dalkiisa difaacdo
Eh, waa tahay eh, kooxdan sidaan ognahay eh, sidii hore eh, si ku dhow midna ma ahan oo waa gebagebo ayay marayaan weeraradii ay qaadi jireen eh, hadda eh, sidaas uma burno oo waa nafla caari Eh, ma la isdhihi karaa in lasoo gebagabeeyey kooxda kooxdan eh, dowladda iyo shacabka soomaaliyeed intaba way ka gaabiyeen
qodobkaas waa muhim weeye ee, nimankan horta waxyaalaha dad yar oo shisheeye oo wadanka aan u dhalanin markii laga reebo inta kale soomaali wey had waana la isyaqaanaa haddii sida ay tahay loola dagaalamayo hal sanaba ma gaadheen ma gaareenba aad bay u yaryihiin aad bay u tabariyaryihiin sidaas darteed dawladduna lama dagaalamayso shacabkuna lama dagaalamahayaan xoolaha ay dadka ku leynayaan oo ku qarxinayaan oo ku baabi'inayaan oo ay ku nool yihiin shacabka soomaaliyeed baa iskale soomaalida ay ka qaadaan iyaga ay ka qaadaan bayna ku laayaan lidaalika haddii eh, lala diriraayo soomaalida dagaal way taqaanaa shacabka soomaaliyeed way yaqaanaan maalin ma joogeen sidaas darteed waxa weeye sixir iyo hujuun iyo balaayo dadka ku haystaan dadku uma soo jeedaan dowladduna uma jeedo shacabkuna uma jeedaan bal iskaba dhaafay meeshay kala dagaalami lahayn wayba noolaynayaanba ayagay noolanaya xoolihii baa la siinayaa geeli bay qaadanayaan arigi bay qaadanayaan waxa weeye een, marka wax dagaal shabaab la yidhaahdo ee ma jiraan oo lala dagaalamayo haddii lala dagaalami lahaa mar horey dhammaan lahaayeen barnaamijka qodobka asagana dowladdu way ku eedeysan tahay way ku dhaliilan tahay shacabkuna waa sidoo kale wey marka een, shacab iyo dowladdu waa laga gaabiyey in lala dagaalamo nimankaas loomana jeedo haddii loo jeedo waa lala dagaalami lahaa waana la zuulin lahaa Eh, waa tahay gaani eh, dhalinyaro ayaa tahay Eh, dad badanna waxaad moodaa in xilligan nimankan ay soo dhammaadeen oo dhalinyaro badan ay soo dhiibayaan dhalinyarada eh, xilligan eh, weli ku harsan maxaa la gudboon maxaa sabaaqa u diraysaa
Eh, runtii ani dhalinyaradaas waxaan u diri lahaa oo maanta anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan eh, waxaan dhihi lahaa runtii fursad ay haystaan qaali ah Eh, waxaan marka hore leeyahay ka faa'iidaysta fursaddan maanta aad taagantihiin Eh, runtii waa la khalday Eh, duurka la engeeyey Eh, horta markii koowaadba iyagoo ilmaha yar ah la khalday oo maskaxdoodaba yar tahay oo ay- ay- ciyaalka ay waxba kala fahmin baa la kaxaynaya dhowr sanaa duurka wax lagu akrinaya marka inkastay adag tahay in ay ay arrintan hadda annaga maanta baan een, aan u sheegayno fursaddan in aysan ka faa'iidaysan inkastoo laga yaabo oo dad maskaxdoodii kol hore wax lagu shubay oo adag tahay ay yihiin runtii hadda ani waxaan dhihi lahaa runtii ka faa'iidaysta arrinta ee, maanta ee, ee, sida hadda maanta ay tahay ka faa'iidaysta aan dhihi lahaa runtii waayo waxay haystaan dawlad ee, sida hadda horeeto oo kaleeto dawladihii hore oo kaleeto xoogaa waxaa laga yaabaa inay xoogaa xaaladahooda iska iska busy ayaan laakiin hadda dawlad waxay haystaan fursad waxay u heli karaan inay waxbarasho helaan ee, in dhaqan celin loo geeyo meel oo nidaamkii hore oo lagu shubay wixii khaladkii laga saaro inay ciidamadooda dowladda soomaaliya oo dalkooda dadkooda diintooda difaacaan ay ka mid noqdaan marka fursado badan bay maanta haystaan ayagoo waalidiintooda la joogi karo ay dhibaato waxay dulka ugu jiraan maalin walba diyaarada raadinayso ciidan lagu efintiriyo soomaaliya dulka ugu jiro oo raadinayo marka waxaan dhihi lahaa dadka hadda maanta nimankaas dhalinyarada waxaan dhihi lahaa ani waalidiintiini iyo dadka masaakiinta oo islaamka ee dadkaan islaam waayo ee dhibaatada ka daaya oo hooyaalkiin iyo ehelkiini iyo dawladdiini iyo diintiini iyo dalkiini hal waaye kusoo noqdaa dhihi lahaa waa tahay ugu dambeyn culimmada soomaaliyeed ayaad ka mid tahay maxaad ugu baaqaysaa ee dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanayo adigoo ka faa'iidaysanayo barnaamijka samwade ee radio markabley
bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqahayaa fikrigan ummaddii lagu xasuuqay ee ummadda lagu baabiinayo fikriga gaalaysiinta iyo dilka ah shabaabna ay qoriga u wataan horta waxa weye waa fikri ilmaha la baro gudaha soomaaliya lagu barayaa magaalo kastaa lagu barayaa masaajiddaa lagu barayaa madaarista lagu barayaa dibaddaa lagu barayaa dad soomaaliyeed baana faafinaya dadkuna uma fahamsana shabaabka qoriga wata ciidankiisu waxay ka soo baxahayaan madaarista qur-aanka iskuullada ay ka soo baxayaan ciidankooda halkaasi jooga fikri ay ku dagaalamayaan waxaa baraya wadaad nin wadaad iskaga kaa dhigahaya oo inay hebel oo taqaano oo qabiil aad ku badbaadinayso oo in adeerka kaas ayaa faafinaya sidaas darteed waxaan soomaalida ugu baaqayaa inta fayow fikriga nin qaatay walaalkuula ma aha ehelna kumaha waa ku dilaya waa cadow dilaa oo ku dilaya in marka fikrigan layska nadiifiyo oo qof walbaba adiga naftaada iyo ehelkaaga aad fikirka isaga ah aad ka digtoonaat qodobka labaad waxaa weeye waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladoodaba inay u midoobaan oo dadkan siay iskaga celin lahaayeen si ayagu u midaysan yihiin inay ugu midoobaan oo iska qabtaan oo iska zuuliyaan ayagana waxaan ugu baaqayaa shabaabka nimankan argagixisada dhibka badan ilaahay inay ka cabsadaan ummadoodana ay u naxariistaan dulmiga iyo dhibaatada iyo duuliga dulliga ay ku jiraanba intaba inay ka soo toobad keenaan oo dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda ay u naxaan
akhyaarta qiimaha iyo qadarinta in laga mudano guud ahaanna barnaamijkiisa muwade ee caawa waan ku soo qaadannay iyadoo kooxda shabaab ay taagan tahay marxalad gabagaba ayaa haddana waxaa jira dhallinyaro aan badnayn oo weli ku harsan hawska haddaba waalidiinta dhale carruurtaasi ayaa u gacan haasinaya carruurtooda uguna baaqaya in inta goorigoor tahay ay dib ula midoobaan qoysaskooda naftoodana badbaadiyaan haddaba maxaa la gudboon waalidiinta iyo walaalaha dhallinyarada ay qaladay kooxdu barnaamijka samwade caawa waxaa marti iigu ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamed amiin sheekh cabdiraxmaan al ansaari oo ah guddoomiyaha ahlu sunna ee koonfurta soomaaliya maxamed bishaar kaliil oo ah taliyaha dembi baarista degmada baardheere iyo cismaan maxamed axmed oo ku magac dheer gaanyi oo ka mid ah ururka dhallinyarada degmada baardheere dhammaantiin aad ayaan idinkaga mahad celinayaa wakhtigiina qaaliga ah iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed aad u samayseen guud ahaanna barnaamijkiisa muwade ee caawa intaasi ayaan ku soo abmeerayaa barnaamijka waxaa soo saaray qadar maxamed siraas filibiin anigoo ah yaxye cabdirisaaq soofan waa inla socodsiinayay dhanka farsamadu waa maxamedeeq cabdi cali alfa tan iyo intaan barnaamij noocan oo kale ku kulmayno dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaadiino noolu kulantay ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu guul iyo gobanimo
Yeah.